فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqoon hadduu alla qadaro caawa qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah macahad ay leeyihiin yahuudda oo shaaca ka qaaday suurtagalnimada in si fudud ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegi karto magaalada caasimadda ah ee soomaaliya warbixintii machadkaasi ka soo baxday iyo xogta ay xambaarsaneed ayaan dhuuxa idinkugu haynaa waa sidee xaaladda guud ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose waraysi gaar ah oo aan la yeelanay waaliga wilaayadaasi ayaan dhuuxa caawa idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka la baxay hiirshabeelle oo xilka qaadis ku sameeyey saddex ka mid a xildhibaanno ka tirsan maamulkiisa waxaan idiin soo gudbi doonnaa khilaafa ka dhex jira madaxweynaha maamulkaasi iyo xildhibaannada qoysas reer dayniila ah oo dhulboob ku eedeeya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka iyagoo caddeemo soo bandhigaya ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa xubinta faa'iidada caafimaadka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo waxaad kaloo caawa dhuuxa ku dhegaysan doontaan sheekada dhallinyaradii soomaaliyeed ee lagu eedeeyey in nin ameerikaan ah ay ka dhaceen saddex boqol iyo soddon milyan oo dollar qaabka ay u dhaceen iyo sida ay reer galbeedka uga aragti dhiibteen dhacdadan ayaan dhowxa caawa idinkugu soo gudbi doonnaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay sagaalka bisha koob iyo tobanaad ee sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo dhanka kalena ku aadan lixda bisha shanaad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu soo qabanno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeega waa wararkii caalamka waxaa soo jeedinaya wariyahena maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka kayaanka gumaystaha ee yahuudda ayaa maanta duqaymo culus ku ekeeyey magaalada sancaa oo ah caasimadda dalka yemen warbaahinta maamulka yahuudda ayaa maanta sheegtay in diyaarada dhowr ah oo uu leeyahay maamulka yahuudda ay weerar xooggan oo xagga cirka ah ku qaadeen magaalada sancaa si gaar ah madaarka magaalada caasimadda taliska ciidanka yahuudda ayaa sidoo kale shaaciyey in gebi ahaanba uu shaqada ka saaray madaarkii magaalada kadib markii ay diyaaradihiisa laba maalin oo xiriir ah ay duqaymo xooggan ku garaacayeen badka garoonkan sidoo kale idaacadda ciidanka yahuudda ayaa sheegtay in duqaymo xooggan ku beegsatay dhowr xarumo oo dhaliya adeega korontada ayna isticmaalayeen kooxda xuutiyiinta ee raacsan dowladda shiicada ah iiraan iyo warshad samaysa shamiindada oo ay xuutiyiintu u adeegsanayeen qodista godadka waana sida ay hadalka u dhigtay idaacadda ciidanka yahuudda dhanka kale wasaa'il warbaahineed oo taabacsan kooxda xuutiyiinta ayaa tebiyey in maamulka yahuudda uu maanta diyaaradihiisa ku beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada sancaa iyo xarumo dhaliya korontada oo ay caasimadda ku tiirsanayd kanaalka labiyo tobanaad ee maamulka yahuudda ayaa isna shaaciyey in ilaa toban goobood oo ku yaala dalka yemen ay maanta duqeeyeen diyaaradaha kayaanka sahyuuniga weerarkan ay maanta diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ah ee sancaa ayaa ku soo aadaya hal maalin un kadib markii dalka yemen duqaymo culus ka fuliyeen maraykanka iyo maamulka yahuudda iyagoona sheegay inay duqaymahaasi kaga jawaabayeen weeraradii ay kooxda xuutiyiinta ku beegsadeen madaarka ku yaala caasimadda yahuudda geeska kale ruushka ayaa sheegay in dowladaha reer galbeedka ay qorsheynayaan dagaal ka dhan ah dalkiisa xogahayaha golaha ammaanka ee ruushka ayaa maanta ku eedeeyey gaashaanbuurta nato iyo midowda yurub inay isku diyaarinayaan dagaal militari oo toos ah oo ay la galaan moscow mas-uulkan raashiyaanka ah ayaa shaaca ka qaaday in dowladaha reer yurub oo ay horboodayaan ingiriiska iyo faransiiska ay ku qaylinayaan in lama horaan tahay in ruushka la gaarsiiyo guuldaro istaraatiiji ah waxa uu intaa ku daray in nato iyo midooda yurub ay bilaabeen barnaamijyo ay ugu dan leeyihiin in ay reer galbeedka u diyaariyaan iska hor imaad militari oo toos ah oo ay la galaan ruushka isaga oo tillaabooyinkan ku sifeeyey kuwo gardaro ah hadalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu shalay ku eedeeyey reer galbeedka inay wadaan daandaansi ka dhan ah dalkiisa taasi oo uu sheegay inay ku kalifi karto inuu hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyeerka uu adeegsado dagaalka uu kula jiro yukrain ugu dambayntiina tobaneeyo qof oo reer khaza ah ayaa maanta ku shahiiday duqaymo uu maamulka yahuudda ka fuliyey jiida khaza wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa ku warramaysa in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay jiidda khaza ku shahiideen afartan iyo siddeed qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa boqol afartan iyo laba kale sababo ku aadan duqaymaha laayaanka ah ee ay halkaasi ka wadaan diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah ciidanka yahuudda oo duulaanka cadowtooyo ku jooga xayndaabka khaza ayaa maanta shaaciyey in uu ballaarin doono howlgalladiisa magaalada rafax oo dhacda koonfurta jiidda khaza warkan ka soo yeeray ciidanka yahuudda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay xaaladda jiidda marayso meel aad u liidato dadka reer khazana ay wajahayaan xaalado isbiirsaday oo qalqalgelinaya noloshooda sida cuntola'aan daawo la'aan iyo duqaymaha maamulka yahuudda oo joogto ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag waxaynu goordhow idiin soo gudbi doonnaa dhacdo aad u gelgishay reer galbeedka iyo sidoo kale guud ahaan maraykanka taasi oo ah in dhallinyaro soomaaliyeed ay dhaceen lacag gaaraysa saddex boqol iyo soddon milyan oo dollarka maraykanka ah qaabkee buu falkaasi u dhacay iyo qaabka reer galbeedka u aragtay dhibteen ayaan goordhow idiin soo gudbin doonaa balse markaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa ay waraysi gaar ah la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis waraysiga waxaa qaaday wariyaheena cali aadan ugu horeen kusoo dhawo warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxaan kaaga mahad celinayaa fursaddan su-aasha ugu horraysa waxay tahay waa sidee xaaladda guud ee walaayada aad mas-uulka ka tahay ee jubbada hoose bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mucizi almujaahidiina wanaasiri almu'miniina almuwaxidiina wamudili almustakbiriina almurtadiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina almujaahid wacalaa aalihi wasaxbihi waman jaahada jihaadahu ilaa yowmi iddiini wabacdu marka hore waa dhowahay idaacadda islaamiga ee alfurqaan jazaakum allahu khayran idinka iyo howlwanidada dhammaantooda waan u mahad celinaynaa bacdullaahi subxaana wa tacaala xaaladda guud ee walaayada islaamiga ee jubbada hoose way degan tahay dhan kastaba allah ayaana ku mahadsan jazaaka allahu khayran barak allahu fiik inkastoo walaayada dhisme ahaan lagu tilmaamo walaayadii ugu dambaysay maadaama la kala jaray labada gobol ee jubbooyinka haddana waxaa la tilmaamaa in maamulkiinna tallaabooyin badan uu qaaday maxay nooga sheegi kartaa waxyaabaha aad ku soo kordhiseen gobolka inta uu noqday maamul gaar ah jasaaka allahu khayran walaalka waa se aad u sheegtay walaayada waxaa hadda u go'day sannadkii koowaad ayaa hadda u dhammaatay waxyaabaha allaah fadligiisa noo qobsoomayna aad baa u fara badan yihiin waxaa ka mid ah namber kow jowlaad aan ku samaynay dhammaan degmooyinka gobolka iyo deegaanadaba minjamaama laga bilaabo ilaa jowre intaas oo aan ku maraynay bulshadana la kulmaynay dadkan aan wacyigelineynay deegaan ahaan iyo bey ahaan aan ku baranaynay waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah farihii ummadda biyaha ku fatahadi yareen oo beeralayda dhibaato badan ay ku qabeen in aan ka xirnay taasna ay keentay in ay ku dhiiradaan beeralaydi tacabashada beeraha waxaa kale noo qabsoomay walaal bulshada in wacyigooda kor loo qaaday tawjiihaad fara badanna la siiyey waxaa kale ka mid ah waxyaabaha noo qabsoomay waxaa dhisnay guri ay ku shaqeeyaan golaha ku dhaqanka shareecada islaamka waa xafiis ay ku shaqaysanayaan danaha guudna iyo muslimiinta ay ugu adeegayaanna waa u dhisnay jasaaka allahu khayran markaan intaan iyo wax kale ka badanba waa noo qabsoomay laakiin inta hadda ka xusi karno waa intaas jasaaka allahu khayran jaanibka waxbarashada iyo dacwada haddii aan u imaanno waa sidee howlaha dacwada iyo waxbarashada ka jira deegaanada ay ka armayso walaayada jubbada hoose ee dhanka waxbarashada iyo dhanka dacwada waxaa ka jira horumar ballaaran haddaan waxa ka husno waxaa ka mid a namber kow macadka qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culuumta idaariga lagu barto ayaa furnay walaayada ka furnay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan noo suurtageliyey namber laba waxaan aan ku furnay walaayada mu'asasa alxigma ee xirfadaha lagu barto waxaa kale walaala oo aan ka furnay walaayada inta aan joognay dugsi hoose dhexe ee imaamulbukhaari oo aan tayaynay waa furanaayey laakiin waan tayaynay dadkii dadku waxbaraayay iyo dhan kasta baan ka tayaynay nambarka afaraad tuulada lagu magacaabo mugambow oo aan ka furnay iskuul iskuul lagu magacaabo mucaad binu jabal oo waxa ka bartaan in ka badan afar boqol oo arday sidoo kale waxaan furnay tuulada buulisaag oo aan ka furnay ayadana dugsi hoose dhexe ee ibnu cabbaas waxaana ku bartaan dad ku dhow taqriiban laba boqol arday ay wax ku bartaan dhanka waxbarashada dacwada iyo dhankaas haddii aan u leexanno waxaan furnay macadka khadiija bintu khuweylid lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah aqoontoodana kor looga qaado waxaan furnay xalaqaad tahfiidi ah oo carabka looga saxo dadka ahluqur-aanka halaqaad oo qur-aanka looga sahayo dadkii si ay u noqdaan dhammaantooda ahlu qur'aan si u noqdaan baa furnay dadka ka faa'iidaysana waxaa ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka waxaa kale ka mid ah gabdhaha madaariista waxaa kale walaal noo furmay ma noo qabsoomay muddadaas dowlaad loo qabtay ducaadda iyo wulaadda tuulooyinka degmooyinka hoos imaado kuwaas oo gaarayo tara ahaan boqol oo noo qabsoomin waxaa ka mid ah walaal dacwatul aryaaf oo muddo laba bilood ah aan miyiga iyo magaaladaba aan u dirnay muddadaasna dadka ay wacyigooda ay kor u qaadayaan waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah xamlo oo lagu weynaynayey qur'aanka kariimka ayaa iyadana noo qabsoontay jasaaka allahu khayran sida aan la soconno jubbada hoose waa dhul ballaaran oo wuxuu xadbeenaad la leeyahay kenya magaalooyinka qaar ee gobolkana waxaa gacanta ku haya ciidamada shisheeyaha iyo maamulka la baxay jubbaland ma ka warhaysaan xaaladda ka jirta deegaanada aadna gacanta ku haynin ee ka tirsan gobolka jasaaka allahu khayran saaad og tahay walaal aad iyo aad baan ugu warhaynaa sababta oo ah dadka waxay leeyihiin salaadiin oo ku hogaamiso shareeca islaamka waa la soo xiriiraan waxaa kale dareemaysaa wulaad degmooyinka joogo oo dadkaas u shaqaynayo har iyo habeennna ay u taagan dulmigana waxaa weye ka kor qaadayo wanaagga iyo khayrkana ku soo dabaalayo roobabka guga ayaa gobollada qaar ee dalka ka curtay gobolka jubbada hoose waa sidee xaaladdiisa maxaase lagu qaymayn karaa roobabka ka da'ay
deegaanada iyo degmooyinka iyo guud ahaan maasha allahu si fiican ayaa roobkaas u bilaawday walaayadana markii la fiiriyo jubbada hoose si fiican ayaa ugu da'ay meel kasta maanta barwaaqo iyo roob ayuu jira markii aan qiyaasno roobkaas boqolkiiba sagaashan ayaan ku qiyaasi karnaa barwaaqadaas ilaahay baa ku mahadsan noo keenay nicamtiis iyo khayraadkiisa noo keenay ilaahayna waxaa weydiisanayna subxaana wa tacaala in naga qabto aafada iyo dhibaatada ilahay naga badbaadiyo khayrka iyo wanaagana nagu soo dabaalo wuxuu ka mid yahay gobolka aad mas-uulka ka tahay gobollada uu allaha ku manaystay dhulbeereed iyo dhuldaaqsin waa sidee wax soo saarka dhanka beeraha ee walaayada jasaaka allahu khayran akhuuna waa si aad u sheegtay gobolka waa gobolka uu allaah ku galladaystay nimcooyinka aad sheegtay oo lagu sii daray kalluunka guud ahaan markaan ilaahay baa ku mahadsan dadka aad iyo aad ayaa beeraha iyo nimcooyinka iyo ad ugu faa'iidaystaan markii beeraha aan fiirino ummadda waxay ku jiraan taabashadii beeraha iyo si wa u soo saaraan iyo khayraadka si aad ugu faa'iidaystaan bay ku dhex jiraan maadaama wacyigelin fara badan aan u samaynay ummadda markan way ku dhiiran yihiin in beerihii tacbadaan farihiina laga xihay markan wax soo saarka iyo hooshii baad lagu mashquulsan yahay xilligaana xilligii beeraha oo la tacbanayay oo maogtay aad looga faa'iidaysanayo weeye guud ahaan markaan baadiyada iyo magaalooyinka iyo beeraha webiga saaran iyo beeraha duurka saaranba waxaan leenahay aad iyo aad ba hadda looga hoolan yahay waana laga faa'iidaysanaya jasaka allahu khayran maxaad ku qiimayn kartaa xiriirka ka dhexeeya maamulka aad mas-uulka ka tahay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool gobolka jubbada hoose waa allah mahaddii xiriirka naga dhexeeyo annaga iyo ummadda aan u nahay khadamada aad ayuu u wanaagsan yahay aad ayuu u wanaagsan yahay bulshada waxay leedahay salaadiin salaadiin matala oo bulshadaas mas-uul u ah wulaadda degmooyinka ayaa har iyo habeen u taagan masaalixdooda kana dafciya wixii mafaasiid ku ah markan jazaaka allahu khayran akhuuna xiriirka naga dhexeeyo ummadda ku nool walaayada islaamiga aad ba u fiican yahay wuuna sarreeya jazaaka allahu khayran fariintaada ku wajahan dadka ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka tacabka beeraha maxay tahay si guud waxaan leeyahay bulshada qiimaha badan ee ku nool walaayada islaamiga ee jubbada hoose barta kuna dhaqma shareecada islaamka shareecada rahmaanka inaad bartaan kuna dhaqantaan ku dadaala deris wanaagga ha la wanaajiyo ama xoojiya deris wanaagga walaaltinimada islaamiga ah ha lagu dadaalo wahatarakiina tabarta daran ha loo kaalmayo maskiinka diida dulmiga cadowga ku soo duulay diinteenna dalkeenna iyo dadkeenba gaar ahaan waxaan leeyahay beeralayda ku dhaqan walaayada kor u qaada ee tacabka beeraha ka faa'iidaysta dalagga soo go'ayo si gaaree waxaan leeyahay inaad xoogga saartaan raashinka na anfacayo ama keedsamayo si gaar ahaan geleyda digirta iyo sisinta oo iyadana ah aan ugu maarimayno waxyaabaha kolo noogu soo dhoofiyey si saliid caddayda oo meeshii lagu shubo maogta qallaajinayso geedaha haddii lagu shubo ay sii qalalayaan ummadda baabi'inayso in lagu dadaalo taasna tacabashada aan ku dadaalno si gaare waxaan leeyahay raashinka inaad keedsataan waxaa laga yaaba abaar baa imaan karto masooyo kale imaan karto in markaan raashinka aan keedsano fuustooyinka iyo bakhaarada iyo wahilamada iyo waxyaabaha aan samayno ayagana maogtahay shamiidada aan ka sameynayno dhulka laga qodaayo fuustooyin waaweyna in lagu keedsado raashinka baan kula talinaya guud ahaan markan waxaan leeyahay dadka ganacsatada in ay xooga saaraan ku ganacsadaan waxyaabaha dalkeen ka soo go'ay oo qiimaha badan leh ummadda si wacyigooda iyo caafimaadkooda iyo dhan kastaba kor uga kaco maslahadiin bes ay ha fiirinin ummadda maslahadeedana hala fiiriyo baan leeyahay wa akhiiran warkayga waxaan ku gebagabaynayaa ilaahay subxana watala inta la saarano allahna aan baryino waxaad dareemaysaa maanta duulaan oo cadowga nagu haayo maskaxiyan baa jiro waxaad dareemaysaan xilliga barwaaqada iyo wanaagga iyo ilaahay subxana taala noo keeno waxaa isku dayayaan hay-ada oo lasoo diraayo oo ugu talagalaayo ummadda dalagooda inay fasaadiyaan webigay baa sii jeexayaan waa sii faroorayaan waxaana ugu talagalayan dadkan inay ka baabi'iyaan dalag u soo go'aayo markaas bay leeyihiin meelo xari intay ugu sameeyaan baa waxay leeyihin halkaas imaada markan waxaan leeyahay inaan ka feejignaano gacmahana is qabsano ilaahay subxaana wa taala aan wada barino dhammaan jihaadkan maanta socdo oo bari afrika ka socdaad dareemaysaan garab iyo gaasho aan ugu noqono wallaahu haalibun calaa amrihi walaakina akthar annaasi laa yaclamuuna wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed aad baad u mahadsan tahay waali kaas wuxuu ahaa waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis oo waraysi gaar ah siinayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan macahad ay leeyihiin yahuudda ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in ay suuragal tahay in si fudud xarakada shabaab almujaahidiin ay kula wareegto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warbixintan waxaa inoo soo jeedinayaa cabdalla mukhtaar waxaa loogu yeero jerusalem center for security andavorian avirus oo ah macad caalami baariseed oo yahuuddu ay leedahay islamarkaana diiradda saara kuna takhasusay amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ah ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in dowladda federaalka looga adkaaday dagaalkii ay kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab macadkan oo magaciisa loo soo gaabiyo j c f a lana aas-aasay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ayaa xusay in dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay haatan qarka u saaran yihiin in gebi ahaanba ay la wareegaan dalka soomaaliya islamarkaana usbuucyada soo aadan la filan karo isbeddel guud uu ku yimaada talada maamulka ee waddankaasi daraasadan ay yahuuddu soo saartay ayaa lagu sheegay in marka ay mujaahidiinta al-shabaab la wareegaan guud ahaan soomaaliya sidoo kalena midhaha jihaadka soomaaliya uu saameyn doono dalal fara badan oo afrikaan ah lagana hirgelin doono ku dhaqanka shareecada islaamka macadkan sahaynada ee j c f a waxa uu ka dayriyey sida uu noqon doono xaalka dowladda itoobiya waxaana uu tilmaamay in ay wajihi doonto khatar weyn haddii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusii luga fidsato wadamada dhaca gobolka warbixintan ay yahuuddu soo saartay ayaa dalalka shisheeye gaar ahaan reer galbeedka kula talisay in ay barbar istaagaan itoobiya kana taageeraan dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ciidanka oo ay ku boorisay in si weyn loo qalabeeyo maadaama maamulka adis ababa uu yahay wakiilka yahuudda ee bariga afrika sidoo kale daraasaddu waxay talooyin u soo jeedisay maamulka sahaynada oo ay ugu baaqday in taageero dhinaca sirdoonka ah ay siiso itoobiya taasoo qayb ka ah ayay tiri isbahaysiga istaraatiijiyadeed ee adis ababa tel aviv iyo washington dhinaca kale mareykanka oo mar kale muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan dalal ay soomaaliya ka mid tahay waaxda arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka ayaa mar kale ku celisay warar dhinaca amniga ah oo la xiriira muwaadiniinteeda isaga kala goosha dalalka adduunka iyadoo uga digtay in aanay u safrin kow iyo labaatan waddan oo uu ku jiro dalka soomaaliya sida ay tabisay warbaahinta mareykanka digniintan ayaa soo baxday kadib markii mareykanka uu walaac hor leh ka muujiyey howlgallada jihaadiga ah ee kusii xoogaysanaya dalalka muslimiinta iyo weliba qolqolotooyinka amni ee ka jira dalalka qaar la talinta heerka afaraad ee ah hasafrin oo digniintani ay ku soo baxday ayaa ah digniinta ugu sarreysa uguna daran ee ay bixiso wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka marka ay qiimeynayaan khatarta ku xeeran safarka waddan ama gobol gaar ah dalalka looga digay in muwaadiniinta ameerikaanka ah aanay u safrin waxay u badan yihiin waddamada muslimiinta sida yemen afghanistaan suuriya ciraaq suudaan liibiya maali iyo burkina faso waxaa kaloo ka mid ah ruushka kuuriyada waqooyi yukrain iyo kongo sidoo kale waddamadaasi mareykanka uu muwaadiniintiisa uga digay waxaa ka mid ah dalka soomaaliya oo haatan ay si dardar leh uga howlgalaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo ku tallaabsanaya horumaro ballaaran digniintan ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan dalalka caalamka ay si weyn uga qayla dhaaminayaan taqadumka baaxadda leh ee ay ku socdaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo haatan kaabiga ku haya caasimadda soomaaliya ee muqdisho فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysaneysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu soo qabanno dhacdo gilgishay waddamada reer galbeedka gaar ahaan yurub iyo sidoo kale maraykanka waxaa dhowaan soo gebagaboobay baaritaan dheer oo ay waday shirkad lagu magacaabo zak x b t taasi oo baaritaan ku samaynaysay dhac loo geystay nin ka soo jeeda waddanka maraykanka arrinka dhaca ah ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii dhallinyaradan ay adeegsadeen mid ka mid ah falalka dhacyada ah ee ka dhaca dhanka internetka kaasi oo loogu yeero social engineering waxay dhallinyaradan beegsadeen ayaa leeyahay ninkan oo ameerikaanka ah oo aad u daaweyn wuxuuna haystay odagan maraykanka ah lacagta bitcoynta taasi oo ah lacag dhijitaal ah haddana uu qiimaheedu aad u sareeyo ninkan ameerikaanka ah ayaa sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii wuxuu iibsaday saddex milyan oo dollar ninkan ayaana lacagtiisa hadda gaaraysay saddex boqol iyo soddon milyan oo dolar dhallinyaradan ayaa ninkan la soo xiriiray waxayna iska dhigeen kuwo caawinaya iyagoona adeegsaday xeeladda loogu yaro social engineering waxayna inta ka gadaal awood u yeesheen inay dhex galaan qaar ka mida dhifaysyadii uu adeegsanayey iyagoona intaa kadib kala baxay dhammaan lacagihii halka ugu jiray baaritaanka ay soo saartay hay-adda zak x b t waxay ku sheegtay in labada nin ee falka dhaca ah geystay midkood uu yahay nin magaciisa lagu sheegay nina mohamed halka kan kalena uu la baxay work dhallinyaradan ayaa falkaasi marka ay sameeyeen ka gadaal waxay guud ahaanba tirtireen dhammaan xogihii lagu raadraaci lahaa iyadoona qaar ka mida shirkadaha dabagalka sameynaya ay sheegeen in keliya ay dib u soo celiyeen toddoba milyan oo dollar iyadoona lacagtii intii ka hartay ay ku maqan tahay kooxahaasi dhallinyarada falkan geysatay waxay hayseen dhalashada dalka ingiriiska inkastoo ay dacaayad ahaan u adeegsanayeen dadka ingiriiska ka soo jeeda iyo gaar ahaan kuwa maraykanka waxa ay barahooda bulshada ah soo dhigayeen muuqaalada dad soomaaliyeed oo taajiriin ah iyo magaalooyin ka tirsan soomaaliya oo dib u habeen badan lagu sameeyey iyo ganacsiga soomaalida oo aad u horumaray maadaama bay leeyihiin ay dhallinyaro soomaaliyeed dhaceen lacag ay lahaayeen dad amerikaan ah dhacdadan waxaa lagu daabacay blog chain news waxaana lagu sheegay inay tahay mid ka mid ah dhacii ugu weynaa ee ka dhaca dhanka iyo lacagaha dijitaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor maslax uga hadlayaa huruudda البسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa huruudka geedka huruudka ama loo yaqaano afka qalaad tarmerik huruudka waa xawaaj jaalla ah orange ah oo laga soo saaro xididka geedka loo yaqaano karkuma longa kaas oo ka tirsan qoyska sanjabiisha waxaa ku jira faytamiino badan iyo macdin oo jirka bani'aadamka faa'iidooyin badan u leh waxaana ka mid ah faytamiinaadka iyo macdinta ku jira vitamin a b group vitamins dhammaan vaytamiinada b groupka b one ilaa b twelve waxaa sidoo kale ku jira vitamin e vitamin c vitamin k macdinta ku jirta waxaa ka mid ah calcium iron magnesium potassium and zinc ama maadada birta faa'iidooyinka caafimaad ee inoo leeyahay huruudka waxaa ka mid ah lambarka koowaad waa anti inflamatary wuxuu la dagaalamaa caabugga jirka soo weerara kaas oo faa'iidooyin badan u leh jirka bani'aadamka inuu ka hortago caabugyada soo weerara sida kalgoosyo xanuunka kor xanuunka korjajabka viruska bakteriyada oo soo weeraraysa jirka ayuu ka difaacaa qodobka labaad waxaa hodan ku ah maadada difaacda jirka bani'aadamka taas oo loo yaqaano antioxidants waxay ka hortagtaa jeermisyada kala duwan ee jirka soo weerara kuwaas oo jirka gala islamarkaasna keena goryaanada iyo baarasaydyada iyo waxyaalaha la midka ah keena qodobka saddexaad wuxuu aad ugu fiican yahay dufinta ku dhigta xididada gaar ahaan kuwa keena xiranka dhiigga xididada hadhowna sababi karaa strok inuu dhiigga uu kala xiro ama maskaxda ay weyso dhiiggii ku filnaa ay u baahnayd sidaas daraaddeed marka xididada xirma ee jirka bani'aadamka ayuu aad ugu fiican yahay qodobka afaraad wuxuu taageeraa maskaxda caafimaadkeeda wuxuu horumariyaa xusuusta wuxuu yareeyaa khataraha neerfiyaasha soo weerara iyo cudurrada sida cudurka asaasaqa xusuus beelka loo yaqaano sababtoo ah waxaan soo sheegnay inay ku jiraan dhammaan vitamin b groupska dhammaan waxay u fiican yahay neerfiyaasha qodobka shanaad wuxuu kor u qaadaa huruudka ee wareegga dhiigga islamarkaasna wuxuu yareeyaa khataraha cudurrada ku dhaca wadnaha ama cardiovascular diseaska qulqulka xididada wadnaha cudurrada ku dhaca ayuu aad u yareeyaa qodobka lixaad wuxuu ka saaraa jirka sunta ayuu jirka ka saaraa asigoo nadiifiya beerka iyo xibnaha muhiimka ee jirka bani'aadamka toddoba wuxuu u fiican yahay romatismka iyo riixda cudurrada loo yaqaano ee kalagoosyada ku dhaca ee dadka da'daha inta badan saameeya ayuu aad ugu fiican yahay qodobka sideedaad wuxuu caawiyaa dheefshiidka wuxuu sameeyaa dheefshiidka inuu si fiican u shaqeeyo caloosha mindhicrada dhammaan inuu wanaajiyo shaqada dheefshiidka ayuu aad ugu fiican yahay sagaal wuxuu horumariyaa maqaarka jirka bani aadamka awoodda maqaarka uu leeyahay ayuu kor u qaadaa wuxuu ka yareeyaa caabugyada ku dhaca maqaarka sida finanka ee infekshanada ee nabraha yaryar ee maqaarka waxyeeleeyay ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay mararka qaar waxaa la arki jiray dadka inay marsadaan wejiga iyo korka inay marsadaan saas liajligeeda marka waxaa meeshaas laga fahmaa inuu maqaarka kore u fiican yahay hadday nabri yihiin finan hadday yihiin iyo haddii kale aad iyo aad ugu fiican yahay toban wuxuu aad ugu fiican yahay inuu la dagaalamo kansarka jirka bani aadamka soo weeraro daraase la sameeyey ayaa lagu ogaaday inuu kansarka aad iyo aad ugu hortago huruudka noocyadiisa kala duwan sida midka qanjirka brostetka ragga ku dhaca midka naasaha ku dhaca iyo kan maqaarka si guud ku dhaca ayuu aad ugu fiican yahay qodobka koow iyo tobnaad wuxuu yareeyaa xanuunka jirka bani aadamka waa xanuun baabi'iya xanuunada jirka bani aadamka hadday kala goos yihiin iyo hadday jirka kale yihiinba ayuu aad ugu fiican yahay qodobka labaiyo tobnaad wuxuu caawiyaa qanjirada jirka bani aadamka qanjirka loo yaqaano indocrine system ama habdhiska qanjirada indocrinka loo yaqaano ayuu aad u taageeraa wuxuu leebal gareeya ama isku dheelitiraa hormoonada jirka bani aadamka ku jira hadday ahaan lahaayeen kuwa ragga loo yaqaano testestronka ama kuwa haweenka loo yaqaano brogesteronka qodobka saddex iyo tobnaad wuxuu sidoo kale u fiican yahay xusuusbeelka asaasaqa dadka memorigooda uusan fadhin ama xusuustooda uu aad iyo aad ay u yar tahay ama laga yaababa wixii ay saaka kusoo quracdeen inaysan xasuusan dadkaasoo kale aad ayuu ugu fiican yahay qodobka afar iyo tobnaad ee ugu dambeeya wuxuu u fiican yahay dadka dhiikarka qaba way isticmaali karaan xaddi ka mid ah huruudka wuxuu hoos u dhigaa xididada qulqulka dhiigga xiranka ayuu ka bixiyaa dufanta ayuu ka saaraa dhammaan qulqulka dhiigga cudurada ku dhaco ayuu fiican yahay khaasatan dhiikarka ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay huruudka isticmaalkiisa waxaad soo qaadanaysaa qayb ka mid ah huruudka xidid ahaanna wuu ku yimaadaa asoo buda ahna wuu yimaadaa marka haddii aad rabto xidid ahaan waad jarjaran kartaa asigoo markaasi sidiisa loo jarjaray ayaad cuni kartaa qayb ka mid ah haddii uu budo yahayna cuntada ayaad ku darsan kartaa iyo cabitaanka iyo caanaha iyo wixii la mid ah waxaad soo qaadanaysaa hal qaato oo huruud oo budo ah waxaad ku darsanaysaa galaas bii ah ama galaas caano ah shan daqiiqo ayaad la dhigaysaa waad sugaysaa shan daqiiqo kadib ayaad cabaysaa insha allahu tacaala isticmaalkiis waa sidaas waxaa jira dadka qaar aan isticmaali karin huruudka haweenka uurka leh waa mamnuuc ma isticmaali karaan sidoo kale haweenka nuujinaya iyagana ma isticmaali karaan insha allahu tacaala aad iyo aad aa u mahadsantihiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan maamulka la baxay hirshabeelle ayaa wuxuu xilka qaadis ku sameeyey saddex xildhibaan oo ka tirsan maamulkiisa xildhibaan saadiq oo ka mid ah kuwa uu xilka ka qaaday maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in maamulkaasi uusan cidna xilka qaadi karin ayna yihiin kuwa maxaabiisa ah oo lagu waardiyeeyo xarunta hay-ad shisheeye oo ku taala magaalada jowhar cali guudlaawe madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayuu ku eedeeyey inuu doonayo xilka qaadista qof weliba way isfahmi waayaan isagoona intaa ku daray inay wadaan buushin ka dhan ah hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle marka waa sidii ay igu soo qoreen ee dadkaas maxaabiista ah ee meesha ku jirane ciday xil ka qaadi karaan amba ay ay ay ay muushin ka keeni karaan ma jirte dadka hadda maanta soo qoray oo dhahayo xasaanadan kala laabanay dad xura maba ahaba dad xuraha xasaanada dad kala laabto oo go-aanadooda ayagu xur ah dadkaasu dad meesha unicef ku jira waaye oo meeshaas lagu xabsi gareeyey banaankan aan usoo bixi karin dad dad maxaabiisa inay maanta dhahaan walaxaan xasaanad kala laabanay nimankaasi niman xasaanad qaadi kara ma ahan waxyaabaha waxyaabaha hadda aa isleedahay aa isleeyahay waa kalifeen oo dadkaas waa ku kalifeen waa lagu dhibaateeyey ayaga naftirkoodana mustaqbalkooda siyaasadeedii lagu dhibaateeyey waxay waxay ila tahay madaxweyne ali buudlaawe cid kasta ee ka hor timaado oo aragtidiisa aan ogolayn wuxuu ku qasbaa in in in yani kuwa kale si aysan u raacin in lagu cabsi geliyo laakiin waxaan ku ballan qaadaa kuma cabsi cabsi ma naqanayso mana nu- na lagu cabsi geli karo cidda cidda xasaaladda ka qaadi karto waa annaga maha ayaga ma aha waana socotaa oo dee mooshin ayaga ka dhan ah ayaa wadnaa waa waxyaabo madaxweyne ali guudlaawo uu sabab u yahay oo isagu uu qorqoranaayo oo ku qasbaayo Eh, sida saxda ah oo aan kuu sheegayana waxaa waaye dadkaasi dad xora ma aha dad max- maxaabiis ku ah madaxtooyada Eh, maanta waxay facebook kusoo qorqoreen yaan dadka lagu marin habaabin waxaasi waa shimbriyaha heesa annaga mana aqbalayno qof aan ka yelayno ilahay buurta malaha xildhibaan aniga ila mid ahay inuu aniga xildhibaan oo oo xildhibaan aho inuu yidhahdo xasaanadan ka qaaday eh, wax la aqbali kara maaha annaga go-aankeenu wuxuu yahay in cali guudlaawe ee munaafaqada iyo dhibaatada uu ku haayo hirshabelle laga dul qaado kaasi wuxuu ahaa xildhibaan saadiq dhanka kale xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa isagana waxaa lagu eedeynayaa inuu dhac iyo boob u geystay qoysas ku nool degmada dayniile ee magaalada muqdisho xildhibaan jacfar oo horey loogu eedeeyey dhulboob ayaa maantay sidoo kale waxaa loo haystaa dhulboob hor leh oo uu kula kacay qoysas kale oo ku dhaqanaa mid ka mid ah dadka dhulboobka lagu hayo ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo ay weheliyaan qaar ka mid ah dadka dhulboobka lagu hayo adarow maaragtay ii sheeg aniga go- bengele waa sheegay biyana igama miraan birna igama goyso aakhirkeedana halga- halgankeeda dad badanaa iskula dhima doonnaa ma leys dhaafaayo dadki lahay waad aragtiin musuq maasuq iyo wax aasu shaqayn maayaan waa laga tegayaa dhulkaanna ma guuro in badanoo dhiig u shubtay in badanoo u dhimatana way joogtaa waana idiin sheegay toomaraan idiin sheegay mar oo tiraya tama aan lahaynaan sheegay dhulkan dadkii iska lahay dhaxaltooyada iyo dadkii ayaga ka gatoo xalaashooda ka gatay wuxuu u dhexeeyahay waa baadil wayna eedi doonaan dukumiinti hore oo oo maaragtay hore u shaqayhaya in la yidhaha ma shaqayhaya kanaa shaqayhaya dullinimo waaye wax aan dowladnimona saas maarta ma lagu noqohayo inta ilmaha naagaa la bursaayo oo la kufsaayo oo dukumiinti dukumiinti kor saarayo wallaahi inaan meel la gaarin anugu cidna ka cabsan maayo haddii qudha lay jaraya xataa nin ka hakaaya maahay bengela arrimaha ku soo noqnoqonaya oo burcadda loogu garbayhayo oo dowladda uu garbayhayso oo shahaada surrada u garbayhayaan wallaahi inaan loo dhexay doonin ninkii ayagu dukumiintigooda xalaashahay oo dhaxal koobka laha ayay ay maaragtay wax ku gateen ninkii ka gatay iyo ayaga inaan loo dhexay doonin dukumiintigana dukumiintigaa ka horreeyey dhulkaana lahaashadiisa nin mooryaanaan umow ka yimid aan ogahay ma qaada doono yow inin dhicin ha iska siina lacag nin beec maaragtay ninka horta dukumiintiga jacfar wato oo fartifikeshinka oo iigu riixa oo ablikaa ha eedina faraa ka qaada yow waxaynin dhima adig yo yaan yaan waxaan kaga hallaabin hantidiina ha ku cayaarnina jacfar inta yimaada maarta u el doona ma samayn karyo adinkaa maar dawladdaa u garbaysay burcadnimada waa loogu garbeeyey dadka maataan inuu ku tunta waa loogu garbeeyey maarta xasaaradaan leeyahay iyo qafqaf meeshaan ma jirto adeero maran maanta aynaa la kala baxayaa haddana faraa la saaraa la isdhaafi maayo maanta waa bilow haa maanta waa ogeysiis iyo wadahadal wallaahi oo bilaahi oo tallaa arrintuusan way ka qaraaraahe ilmaha iyo naagaha maamul boqorrada taagan waa u dulqaado weynay waa adkayso weynay dhimashaan u taaganna ka dhex baxa bengelo uga dhex baxa goof haa burcaday waxaad cun rabta waa cuntee badda ka cab badda ha ku laaqdee ilaahay ka barinay haa dadka dukumiintiga iskale oo haqaahoo gatay iyo dadkii dhaxaltooyada ahay ayaa ninka leydhaatay haddii xataa dacwo ay wax wax laysku qabsaayo ayagaa isku qabsan kara ma isku qabsan karaan dukumiinti hadda la keenay in dukumiinti kalanta la dul saaro haddane nin mooryahan uu wato oo uu yidhaha waa nawayti jajuuban qof yeelaya ma jirto ilmaha naagaa noo daaya haa dhimasho meeqaad jirtaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت أخذت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي